magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda gudoomiyaha golaha aqalka sare ayaa shir gudoomiyey kulanka waxaana ka qayb ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada jubbaland iyo guddiga arrimaha gudaha iyo dib u heshisiinta ee federaalka iyo xiriirka dowlad goboleedyada iyo xogayaha guud ee golaha aqalka sare gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha iyo dib u heshisiinta federaalka iyo xiriirka dowlad goboleedyada senator deeqa xasan xuseen ayaa waxay ka warbixisay waxyaabaha looga hadlay kulanka waxaa laga wada hadlay sidii xiriirka aqalka sare iyo baarlamaanka golaha wakiilada jubbaland xiriir wada shaqeyn u lahaan lahaayeen sidii maxay aheyday looga shaqeyn lahaa arrimo badan oo hortamin u leh hadday noqoto heir state iyo maadaama uu aqalka sare yahay matalaadii dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka sidii xiriirkaas loo abuuri lahaa iyo wada shaqeynta sidii loo wada shaqeyn lahaa baahiyaha stediyadana uu aqalka uga jawaabi lahaa ama uu advocacy u sameyn lahaa oo meel dheer loo gaarsiin lahaa baahida stediyada khaasatan jubbaland waxaana guddiga arrimaha gudaha anigoo ku hadlaya magacooda aan u diyaargaroobeynay safar shaqoon ku tegayno stateka jubbaland oon marti u nahay baarlamaanka golaha wakiilada ee jubbaland si shaqadii loo bilaabi lahaa loo si u kala horeysana loogu qaban lahaa waxaa markii ugu horeysay guddigani uu tegay stateka koonfur galbeed oo aan la kulanay golaha wakiilada koonfur galbeed madaxweyne lafta gareen waxaan la kulanay guddiga arrimaha gudaha ee golaha wakiilada koonfur galbeed bulshada rayidka dood wadaag waa ka sameynay arrimahaas kasoo socday kasoo bilowday koonfur galbeed waxaan marsiin doonaa dhammaan isteediyada